Dhalinyarada ku nool degmada Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa si isxilqaan ah ku bilaabay nadiifinta wadooyinka soo gala degmada. Dhalinyaradan oo is abaabulay ayaa geedka garanwaaga ah ka jaray dhowr wado oo soo gasha degmada. Qaar ka mid ah dhalinyaradan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay sii laba jibaarayaan howlahan.
waxaan isaga soo baxnay olole nadaafadeed nadaafaddu waa imaanka barkeed haddaana wax laga qabanin nadaafadda caafimaadka wax badan ee u dhimaydaa marka cuduradaas oo aad iyo aad u badan inaan ka digdoonono oo ka hortagno oo nadaafadayno magaalada oo degmada halgan aan u soo baxnay galabta waanana arku haydinsaan aad iyo aad ugu shaqeeyahayno dhammaantoodba dhallinyaradii degmada halgan oo dhammaantood u soo wada baxay oona loo kala herin odayaal dhallinyaro haween wax walba aan loo kala herin olo nadaafadeedaan haynaa anagoo ku soo dhaweynayno ugaas yuusuf ugaaskeenna oon aa dhowaanayna duubanna rabno u sii hagaajinayno wadooyinka meel walba ilaa iyo dahro aan u bannay doono doo alla hoyo
oo ah magaalada nadaafadeeda nadaafadaasay soo qaadanaaaa Shacabka u soo safra degmada Halgan ayaa mudooyinkan dhib ku qabay qaar ka mid ah wadooyinka uu xiray geedka garanwaaga.